bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin waa dersigeennii toddobiyo toddobaatanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga weyn ee sacd ibni abi waqaas radia allahu tacaala canhu oo ka mid ahaa alcashara almubashariina biljanna tobanka jannada loogu bishaareeyey iyo ninka keli-a ee nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu ku yidhi fidaaka abi wa ummi ruuxa keliya tuu ku yidhaahda isagay ahayd biladaas wuxuu ku helay siduu nabiga u difaacay maalintii uxud markii la jabay ee la kala cararay rag tobaneeyo ah oo nabiga kusoo hadhay ayuu ka mid ahaa isagiiyo dalxa ibnu cubaydillaahi iyo toddoba nin oo ansaara oo si fiican oo taariikhda iyada oo kale aan lagu arkin u difaacday nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka mar allaale markii uu toogto nimankii cadowgaah gaalada ahaa leebkiisu marna cidlo kuma dhici jirin marnana meel aan maaragtay halis ahayn oon laga dhimanaynin kagama dhacaynin markaa nabigu intuu u bogay yaa wuxuu yidhi irmi sacad irmi sacad fidaaka abi wa ummi aabbahay iyo hooya hooyadaybaa lagugu furaye ruuxa sidaas la yidhaahdo wax ka dambeeya iyo bilad iyo ammaan la siin lahaa oo ka dambeysaana ma jirto acuudu billaahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan iraxiim waxay ku bilaabanaysaa aayaad ee ka mida suuratul cankabuutna way ku soo degtay way ka mid tahay laakiin aayaadkan hadda uu soo qaatay suuratu luqmaan ayay ayay ka mid yihiin waxay mufasiriintu isku raacsan yihiin inay kusoo degeen sacd ibnu abi waqaas iyo hooyadii marka qisadaas yuu inoogu hormarinayaa wawasayna alinsaana aayaadka ayaan fasiraynaa wawasaynaa waxaanu amarnay al insaana qofka bani aadamka ah mid kasta ha ahaadee waxaan amarnay yuu alla yidhi subxaana wa tacaala biwaalidayhi labadiisii waalid labadii dhashay inuu amarkooda qaato inuu u naxariisto ayaan amarnay uu u noqdo baari saas weeye sababtu maxay tahay xamalathu waxaa caloosha ku qaaday ummuhu hooyadii caloosha ku qaaday wahnan iyada oo daciifnimo ku sugan calaa wahnin oo la dul saaray daciifnimo kale haddii la fiiriyo hooyadu markay uurka qaado daciifnimada koobaadi waxa weeyaan way wallacaysaa wallacu haweenka qaarkood waa cudur lalabo xoogla ayaa qabanaysa say tahay isgaran mayso cunto cuni mayso afka waxay saartay way mantagi waa wahnigii koobaad iyo daciifnimadii koobaad waxaa jirtoo kale ilmuhu markuu xogaa koro ilmuhu wuxuu ku jiraa waxaa la yidhaahdaa belvi cavity gudaha ayuu ku jiraa kaadi haysta ayuu riixi hooyadu waxay dareemaysaa sidii wax infection qaba oo kale mar walba kaadi baa qabanaysa iyaduna waa wahni iyo culays kale iyo iyo dacfi kale ilmuhu markuu weynaado uu caloosha oo dhan soo buuxiyo waxa weeye wuxuu riixayaa waxaa loo yaqaano diaframka ayuu riixi hooyada waa maaragtay sidii la rabay uma neefsan karto neeftaa ku dhagayso wey hadday in yar socoto weyhin raagi si fiican caloosha cunto ugama dhergi karto maxaa jira ilmihii uu maaragtay minkii ay ilmuhu ku jira ee culayskiisa ayaa wuxuu riixayaa calooshii iyo marka calooshii ma fidayso cunno kama buuxin karto intaa marka laga soo gudbo waxa weeye way foolanaysaa fooshana waa xanuun iyo daciifnimo yay keenaysaa waa dhibaato kale dhalmada markay dhalayso waa xanuun kale muddada ay umusha tahay waxa weeye xanuun iyadana weeye iyo dhibaato ma socon karayso nabar inay dilaacda ayaa suurowda cudurro badan ayaa ku dhaca wadnaha laga qabtaa aada buu u badan yahay dhiigyaro ayaa ku dhacda haweenka intay markay uurka leeyihiin hadday nabad ku dhasho ilmihii ilaahay uu siiyo ilmahaas muddo way nuujinaysaa markay nuujiso habeen kasta ilmihii kolba wuu iska soo toosayaa wuu ooy habeenkii ma seexanayso hooyadu marka mashaqada ay ka soo martay hooyo ilmo ay dhashay wax la qiyaasi kara maaha marka taas weeye wahnan calaa wahninta uu sheegaya qur-aanku wa fisaaluhu gurintiisa intuu naaskeeda hayo uu nuugayano haddii la dhammaystiro oo intii ilaahay ugu talagalay la gaadhsiiyana fii caamayni laba sano weeye marka mar hadday sidaas tahay waxaan amarnay insaanka an ishkurli aniga horta aniga alla ah igu mahadi waliwaalidayka labadii ku dhashayna ku mahadi ilaya almasiiru aniga unbaana la iisoo laabanaya haddii aada qof fiican noqoto ood alla ku mahadiso labada labadaadii waalidna adigu xisaan fashana dee wanaag baad la kulmi doontaa haddii mahadnaqa alla lagaa waayo oo nicmooyinka uu ku siiyey aan la koobi karaynin aad ka mahadnaqi weydo labadii ku dhashayna aad u xisaanfali weydana waxaad mudanaysaa dee ciqaab baad mudana- mudanaysaa kaas marka waa mabda guud oo la rabo insaan kasta ama qof kastoo bani aadamihii inuu allihii abuuray oo nicmooyinka uu siiyey aan la koobi karayninna oo alla ka ku mahadiyo uu caabudo ee labadii dhashayna uu ixsaanfalo haddii marka labada ku dhashay waxaad ku raacaysaa un wixii wanaag ah waxaa jira mabda guud oo kale uu nabigu inoo sheegay oo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qof makhluuqaho alla abuuray oo bani aadam ah ama wax kale ee haddii uu ku faro wax macsiyo ilaahay ah lagama yeelayo ma bannaana in laga yeelo amarkiisa la qaato waalidkii marka la yidhi yeel haddii ay ku faraan wax macsiyo ah wax dembi ah wax diinta islaamka khilaafsan ma ka yeelaysid waxaa la yidhi wa in jaahadaaka labadii ku dhashay haddii ay ee, ku dadaalaan oo juhdi iyo dadaal kasta ay ku bixiyaan calaa an tushrika bi inaad ii sharig yeesho aniga maa laysa laka bihi cilmun waxaadan aqoon u lahayn meeshana waxaa ku jira mabda kale oo weyn baa ku jira waxaadan aqoonu lahayn waxaadan hubin inay sax yihiin fiiri waxaadan hubin inay sax yihiin in lagu raaco qofka ma bannaana maxaad u malayn marka waxaad ogtahay inay khaldan yihiinna marka waxaa la yidhi labadii ku dhashay haddii ay dadaal xoog la ku bixiyaan ay kugula dagaalamaan oy damcaan inay kugu qasbaan calaa an tushrika bi inaad ii sharig yeesha maa laysa laka bihi cilmun waxaadan aqoonu lahayn falaa tutichumaa warkooda ha yeelin laakiin wasaaxibhumaa fi dunyaa adduunyadaase xidhiidhi macruufan wanaagna ku xidhiidhi oo kula soco wanaag kula soco laakiin yaad raacaysaa watabic raac sabiila man qof wadadii raac qofkaasoo anaaba ilaya aniga ii soo laabtay qof aniga ii soo amarkayga qaatay oo aniga ii soo hoyday oo jidkayga islaamkaa ku socda kaa raac baa layidhi uma markaa kadib ilaya aniga xaggaygu marjicukum meesha loo soo wada laabanna aniga ayuu noqday fa unabi'ukum waxaan idiin warrami doonaa idinkana abaalmarin doonaa bimaa kuntum tacmaluuna wixii aad ahaydeen markaad adduunyada joogtaan waxaad samayn jirteen lihaadihi kuwan al aayaati ee aayadaha ah alkariimaati ee sharafta badan waxaa u sugnaaday qisatun qiso ama sheeko ayaa u sugnaatay qishadaasoo fadatun dhif iyo naadirah raa'icatun oo bilic badan maxay tahay aayadahaas istaracat waxaa ku hardantay ama ku legdantay fiiha aayadahan dhexdooda yani aayadahan ay ka waramayaan daa'ifatun koox oo min alcawaatifi dareenna ah almutanaaqidati oo isburinaya ama iska hor imanaya dareemo iska hor imanaya ayay cabirayaan aayaadkani dareemadaasoo fii nafsi fatan wiil yar oo dhallinyaro ah naftiisa ka dhacay dareemadaasi wiilkaasoo tariya alcuudi laantiisu ay curdan tahay waa shabahaadoo waxaa lagu shabahayaa suu dhallinyaro u ahaa laan curdanahon weli adkaanin fa kaana waxaa ahaaday annasru guusha waxaa helay oo u sugnaaday lilkhayri wanaagga cala shari xumaantana laga guulaystay welil iimaani alle iyo rasuulkiisa oo la rumeeyo ayay guushii raacday cala alkufri gaalnimadii ayaa laga guulaystay amaa batalu alqisa sheekadan ee halyeygeedu qiso waliba ama sheeko waliba batal bay leedahay halyeygeedu fa fatan wiil dhallinyaro ah weeye oo min akrami fityaani makka magaalada maka dhallinyaradeeda kuwa ugu sharafta badan nasaban xagga abtirka iyo nasabka wa acazahum ka ugu sharafta badan umman hooyo wa aban aabbo aabbihina waa abi waqaas oo reer bani zuhre ah nabigeena caleyhi salaatu wasalaam hooyadii qoyska ee ka dhalatay oo reer bani zuhra la dhihi jiray ayuu ahaa markaa nabigu wuxuu dhihi jiray oo abtigay hooyadiina sacd ibn waqaas hooyadiina waxaa la dhihi jiray xamana binta abi sufyaan ibnu xarbi ibnu umaya ibnu cabdishams ibnu cabdi manaaf ibnu qusay ibnu kilaab wey abu sufyaan marka waa macruuf waa nin la yaqaano quraysh odaygeeda waay yaa dhalay marka hooyadina waa taas daalika kaas alfataa ee dhallinyaradiihi huwa isaguba sacdi bn abi waqaas weeye radia allahu tacaala canhu allaha ka raalli ahaado wa ardaahu hanaan raalli geliye raallina isagaa allah ka dhige kaana wuxuu ahaa sacdun sacad xiina markii ashraqa uu soo baxay uu soo iftiimay nuuru nubuwati nabigeena nebinimadiisa nuurkeedu markii uu soo ifbaxay wuxuu ahaa fii makkata magaalada maka ayuu joogay horta shaaban isagoo ah wiil dhallinyaro ah rayaana shabaabi dhallinyaronimadiisuna ay dhammaystiran tahay ay cokan tahay rayaanka min alri'yi weeyaano min alri'yi weeyaano waa cokanaansho waa cokanaansho marka iyadana waa tashbiih kale waxaa lagu shabahayaa neefku markuu cokan yahay siday calooshihiisu u giigtiran tahay yaa ruuxuna markuu dhallinyaro yahay yuu jidhkiisa oo dhani u wada giigtiran yahay qadal ihaabi oo maqaarkiisuna maqaarkiisuna uu u qoyan yahay maqaar qoyan oo dhallinyaro ah raqiiqa alcaatifa dareenkiisuna uu fudud yahay oo naxariis badan baa laga wadaa kathiira albiri baarinimadiisa iyo dheganuglaantiisa iyo samafalkiisana uu badan yahay biwaalidayhi labadii dhashay uu baari u yahay shadiid alxubbi jacaylka iyo kalgacalada uu u qabaana ay daran tahay liummihi hooyadii khaasatan gaar ahaan wacala araqmi inkasta oo min anna sacdan ninka sacad la yidhaahdo kaana u ahaa yowma idin maalinta ayada ah maalinta la sheegayaa waa maalintii nabiga sala allahu calayhi wasalam nabigeenna uu waxyigu ku soo degay yastaqbilu uu soo dhoweynayay rabiicahu assaabic cashar gugiisa toddobiyo tobnaad buu soo dhoweynayay yacni gugiisa ayuu gelayay waxaa u dhammaaday lix iyo toban jir toddobiyo toban jir buu gelayay faqad kaana wuxuu ahaa yadumu kii ku haya damiga waxaa la yidhaaha laba kitaab furan ood saa u kala furtay dhexdooda waxa la geliyo labadaada gacmood intaad furto wixii aada dhexda soo gashato taasaa dami la yidhaaha kaana wuxuu ahaa yadumu kii ku haya oo ku haysta beyna burdayhi labadiisa go go-a kore iyo go-a hoose waxa waxaa laga wadaa waa qof ahaantiis bayna burdayhi labadiisa go wuxuu ku haystay oo ugu jiray labadiisa go waxaa ugu jiray kathiiran wax badanoo min rajaaxati alkuhuuli gadhmadoobayaasha caqligooda ah dadka raggu markay gadhmadoobaha yihiin afartan jiri iyo meelaha ay yihiin waa marka loogu caqli badan yahay waana marka ambiyada ilaahay loo waxyeede eh isaga oo toddobiyo toban jir aan dhammaystirin oo sanadkiisii toddobiyo toban jiraad uun kolkaa un bil sanadkiisii toddobiyo tobnaad markaa un bilaabay laakiin haddana wuxuu ahaa wuxuu lahaa caqliga gadhmadoobayaasha iyo wa xikmata shuyuukhi iyo odayada kuwa lixdan jirada ah iyo ka badan xikmadoodiina wuu lahaa falam yakun muusan ahayn maalan tusaale ahaan yartaaxu kii ku nasta kii ka hela kii naftiisu ku xasisho yartaaxu kii ku xasila ilaa maa shay naftiisu kuma xasili jirin shaygaasoo yatacallaqu bihi ay ku tacalluqaanoo ay maaragtay ay ku dhagaan ama ay sameeyaan baa laga wadaa waxyaabaha li lidaatuhu kuwa aynigiisa ah dhallinyarada aynigiisa ahee toddobiyo toban jirada lixiyo toban jirada ihi waxyaabaha ay jecel yihiin oo min alwaani lahwi waxyaabaha maaragtay lagu caweeye ah waxyaabaha lagu lagu ciyaare ee lagu caweeye ah naftiisu waxaa ma jeclaan jirin wa inamaa kaana wuxuu ahaa yasrifu kuwii u leexiyo hammahu maankiisa oo idil maskaxdiisa oo idil iyo ihtimaamaadkiisa oo dhan wuxuu u leexin jiray ilaa baryi sihaami leebab leebabka ama fallaadhaha inuu qorto uu kuwa afeeyo wa islaaxi alqisiyi iyo qaansooyinka inuu samaysto uu hagaajisto iyo watamarusi inuu ku tababarto birimaayati ee toogashada ama hargaantinimada ama kabdhoodka soomaalida kabdhoodna waa la yidhaha waxa weeyaan leebabka ayaa waxaa lagu tooganayaa inta wax bar tilmaameed la dhigto marka waa toog waa la toog baranaya xataa intii ayuunbuu wuxuu u tababaran jiray toogashada laka-annahu waaba sidii isagoo kaana ahaa yuciddu nafsahu naftiisa mid u diyaarinaya liamrin kabiirin arrin weyn dhallinyaradu markii ay waxyaabihii qolo walba dhallinyaradu markay jirto waxba waxyaaba ay ku ciyaaraan bay leeyihiin kuwa dhaanta tunti iyo kuwa waxaa sameeyey iyo waxba qolaba hadda maanta banooni iyo waxaasaa lagu mashquulaa waxaa isagu ma aadi jirin wuxuu aadi jiray hub ayuu samaysan jiray hub hubkii berigaa jirayna waxaa ugu weynaa oo lagu dagaalamo oo ugu muhiimsanaa waxay ahayd fallaadha iyo iyo qaansada ama qaasida fallaadha marka kuwaasuu ka shaqayn jiray markii dambe dee waa isaga nabigeena caleyhi salaatu wasalaam maalintii uxud uu leeyahay irmi sacad irmi yaa sacad fidaaka abi wa ummi marka saas darteed wuxuu toogtay marna lama waayi jirin weliba qofka wuxuu kaga dhufanayay meel uu ka dhinto bes leeb uu sacad galay ganay maaragtay ruuxuu ku ganay ma noolaanayo waxaa kaloo jirtay duco uu nabigu u duceeyey uu yidhi allaahumma sadid ramyah wa ajib dacwatah allahayow waxa uu gano meesha uu u rabo ku toosi wuxuu ku baryana ilaahayow ka ajiib marka saasoo mustajaabu dacwona wuu ah dacwadiisana waa la aqbali jiray ee wuxuuna ahaa markay timaado qaanso iyo fallaar la gano qofka koobaad buu ah walam yakun muusan ahayn aydan haddana sacad yadma-inu kii ku xasila ilaa maa shay kuma xasilin waxaasoo wajada calayhi uu ka helay qowmahu tolki oo min fasaadi alcaqiidati waxyaabaha la rumaysanayay ee faasidka ah ee aan hagaagsanayn ee xun fasaad waxaa la yidhaahdaa sidiisa idil yani meesha ay kelmadu ka timid fasaadka fasada shay intay xumaadeen wixii uu ahaa waxaan ahayn noqday oo waxaasi aan la isticmaali karayn masalan caano baqay caanay ahaayeen caanihii way baqeen caan ahaan miyaa loo cabayaa mesoo layska daadin maayo way fasadeen fasaadku wax sidaas oo kale wey marka dadkan waxyaabahay rumaysnaayeen baa fasaaday maxaa jira dhagax bay caabudayaan iyo qori iyo mararka qaarkood timir wax kale markuu caabudo markaasuu cuni markuu baahdo walam yakun ma ahayn aydan haddana yadma-inu kii naftiisu ay ku xasisho ilaa maa wajada calayhi wuxuu ka helay qowmahu tolki oo min fasaadi alcaqiidati caqiidadoodii oo fasaaday oo baqday oo xumaatay oo dee ruux dhan oo insaan ahaa oo ilaahay karaameeyey oo u sujuudaya dhagax iyo wa suu-il xaali iyo arrintoodii oo xumaatay ah ilaan arrintoodiina saasay ku xumaatay xataa intii ayuu nacay oo naftiisii ku xasili weyday lakaanahu waaba sidii isagoo kaana ahaa yantadiru mid sugayay an tamtada ilayhi inay usoo fidsanto an tamtada inay usoo fidsanto ilayhi isaga yadun gacani inay usoo fidsanto yaddaasoo qawiyatun awood badan xaasimatun oo go-aan adag xaaniyatun oo naxariis badan litantashilahum si ay uga hoos bixiso intishaalkana waxaa la yidhaha intishaal ficilkaasuu ka imanaya intashala intashala waxaa weeye ruux guri ku dumay gebi ku dumay geed ku hoos dhacay geed geed ku dumay wax ku dumay oon isagu bixin ka soo bixi kari waayey oo laga soo hoos bixiyey guryahan hadda ama markuu dhulgariirku dhaco ama markii madaaficdii iyo sawaariikhdan ay balaayadan laisu garaacayo lagu garaacayo ay dhacdo ay guryuhu dumaan ay dadku halkaa ku go-doomaan ee inta meeshii laqodo laga soo bixinaya taashaac la yidhaahdaa intishaal baa la yidhaha intishaal taasaa la yidhaha marka waxaa lagu shabahayaa hadda godkii ay ku dhaceen gaalnimadii iyo shirkigii iyo sharaf darradii iyo ruuxii bani aadamka ilaahay xurmeeyey oo dhagax caabudaya oo dhagax baryaya oo dhagax dhagax baa wax ii tari leh waxay taasay la matay nin god ku dhacay oo kale weeye ama gebi ku dumay marka in laga soo badbaadiyo u baahan litantashilahum si ay uga soo badbaadiso ay uga soo bixiso mimaa wixii yatakhabatuuna ay hagabsanayaan hagabsigana waxaa la yidhaha ruuxin dhala oo cid hagaysa aysan jirin oo qaar waxaaba jira intay indhala yihiin jid ay yaqaaniin iskaga socda kolba meel madaxa ku dhufanaya wey yatakhabatuuna hagabsanaya oo kolba meel madaxa ku dhufanaya fiihi dhexdiisa oo min dulumaatin mugdiye ah mugdiyada ay ku jiraan ee shirkiga iyo gaalnimada iyo fasaad alakhlaaq iyo waxaas wa fii maa waqti huwa sacad kadaalika sidaas uu yahay shaa allaahu alla wuxuu qadaray jalla weynaa wacaza awood badnaaye an yukrima inuu karaameeyo uu sharfo al insaaniyata bani aadamnimada oo dhan ku lahaa dhammaanteed bi haadihi lyaddi gacantan gacantii uu sugayey oo ahayd inay u soo taaganto yaddii alxaaniyati ee naxariista badnayd albaaniyati ee wax dhisaysay faidaa isla kolkiiba hiya gacantaasi yaddu sayidi alkhalqi uunka sayidkiisa gacantiisii weeye uunka oo dhan sayidkiisa uunkaa sayidkiisa gacantiisii weeye sayidkii moxamed ibni cabdilaahi ahaa sala allahu calayhi wasalam wa fii qabdatihaa gacantaas weli waa tashbiihun waxaani wa fii qabdatihaa gacantaas ee sayid alkhalqi gacantiisaas waxaa ku dhex jira fii qabdatiha gacantaa wuxuu ku hayaa uu ku hayaa alkowkab xidigii alilaahi ee ilaah xidigii ilaahay saasal xidigii ilaahay alladii xidigaasoo laa yakhbu marna uusan iftiinkiisuna damaynin dhacaynina kaasoo ah kitaabullaahi kitaabka ilaahay famaa asraca maxaa ka orod badan an istajaaba inuu ajiibay oo uu aqbalay sacd ibni abi waqaas lidacwati alhudaa yeedhitaankii hanuunka iyo walxaqi iyo yeedhitaankii xaq oo islaamka ahaa inuu ajiibay oo uu yeelay uu u hoggaansamay cid uga dhaqsan badnaydi ma jirin xataa intii ayaan cidina uga dhaqsan badnayn kaana uu ahaa thaalita thalaathatin saddex koodii saddexaad oo min alrijaali ragga ah aw raabica arbacatin ama afar koodii afraad oo ragga ah abubakar radi allahu tacaala canhu iska dhaaf kuwii qoyskii nabiga ee saddexda ahaa khadiijat lkubraa radi allahu tacaala canhu zayd ibnu xaaritha iyo cali ibnu abi aalib oo qoyskii ay iska dhaaf laakiin markii banaanka loo soo baxay abubakar baa kow ah marka kii kale oo laba ka saddexaad ama afraad ayuu ahaa sacd ibn abi waqaas walidaalika sidaa daraaddeed yaa kathiiran wax badan maa aad iyo aad u badan buu kaana ahaa yaquulu kii yidhaahda muftakhiran isagoo ku faanaya laqad makahtu waxaan joogay ma sabcata ayaamin saddex maalmood wa innii la thuluthu lislaami anigoo islaamka saddex meeleedow meel ah wallahu subxaanahu wa tacala aclam